inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdicasiis maalinguur ilaahay ha u naxariisto kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo safarna allaha ka siiyo sidoo kale ehelkiisa asxaabtiisa iyo qaraabadiisa intaba rofesor cabdicasiis sheekh maxamuud maalinguur wuxuu ahaa brofessor jaamacadda howard university ee magaalada washington ku taala shahaadada b h d da ka qaatay kana soo shaqeeyey jaamacadaha howard university iyo johns hopkins oo magaalooyinka washington iyo maryland ku kala yaala wuxuu labada kun iyo afariyo tobankii kusoo laabtay magaalada xamar isaga oo kasoo daalay inuu qorbo ku noolaado rabayna inuu aqoontiisa iyo khibraddiisa la wadaago jaamacadaha soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed si ay u noqdaan kuwo karti iyo aqoon u leh inay cilmiga ay bartaan ay ummadooda ugu shaqeeyaan
hadda waxa uu ka shaqaynayay jaamacaddan simad oo aad guddoomiyaha ka tahay waxaad ii sheegtaa waxa uu ka qabanayay iyo waxa ka dhex guuxayay uu rabay jiilkan soomaaliya ku noolee dhallinyarada ah inuu kusoo kordhiyo
rofesor cabdicasiis waxa uu ahaa macalin rofesor ah waxa uu ahaa cilmi baare wuxuu ardayda u dhigi jiray maadooyinka kuwa ugu muhiimsan ee cilmiga caafimaadka saas si lamid ah waxa uu hagi jiray ama tababari jiray ardaydu inay noqdaan cilmi baarayaal sidaasoo kale waxa uu jaamacadda kala shaqeyn jiray in jaamacadaha dibadaha iyo jaamacadda simad ee xiriirka ay leeyihiin arrimaha researchka ay leeyihiin ay ka wada shaqeeyaan marka wuxuu ahaa nin macalin u jajaban macalinimada boqolkiiba siddeetanna wakhtigiisa la qaata ardayda si ay ardaydu ay khibradda iyo aqoonta uu leeyahayna ay si fiicanna ugu dhuuxaan ugana haraan marka nin wuxuu ahaa aada iyo aad ugu daacad ah shaqadiisa jecelna in ardayda soomaaliyeedna ay awood iyo aqoon ay u helaan inay aqoontooda sii kordhiyaan marka ninkaas wuxuu ahaa runtii macalinka iyo maamulayaasha iyo ardaydaba intaba xiriir wanaagsan buu la lahaa nin afgaaban u jilcan ardayda dadka aan iska weynaysiin oo dadka caadigahana la nool dadka waxbartayna la nool ayuu ah marka dee waa nin shaqsi runtii dadka soomaalida aada looga dhexili karo kale waa ku yaryahay marka rofesorka nin noocaas ayuu ahaa
waan gartay waxaad iiga warantaa jaamacaddan simad goorta uu kusoo biiray maadaama laba kun iyo afariyo tobankii uu soomaaliya kusoo noqday sidaad ii sheegtay iyo qof ahaan sida uu u fakeri jiray fikirkiisa noocee ahaa
dabcan markii uu kusoo laabtay islamarkiiba waxa uu ka shaqo bilaabay jaamacadda simad ilaa haddana uu ka shaqayn jiray fikirkiisana wuxuu ahaa in dadku ay isdheeryihiin dadaal oo haddii la dadaalo oo dadku ay ay si runa ay wax u bartaan in ay la tartami karaan gaariri karaan ardayda asaagooda ahoo adduunyada meelaha kale wax uga barata marka nin aaminsan buu ahaa dadaalka in qofku ay ku xiran tahay guushiisa gacantiisa ay ku jirto asaga inuu dadaalo ay tahay aysan ahayn jaamacad jaamacad ka fiican ama jaamacad jaamacad ka sarreysa ma aaminsanayn wuxuu aaminsanaa qofka ayaa qofka ka dadaal badan ka orod badan ka juhdi badan taas ayuu aaminsanaa waxuu ardayda kula dardaarmi jiray oo uu mar walbana ku dhiirigelin jiran waxay ahaayeen inay dadaalaan oo dadaalkooduna ay meel ku gaaraan si ay beri ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay ugu shaqeeyaan
waa gartay xanuunka ama dhimashadiisa maxaa sal u ahaayo dhakhaatiirtu ay idiin sheegeen ilaa iyo muddo muu xanuunsanaa mase dhimashadiisa waxay ahayd geeri degdeg ku dhacday
dabcan rofesor cabdicasiis muudalfaja ayuu u dhintay ilaa haddana baaritaanka hordhaca oo lahaya wuxuu tilmaamahayaa in wadnuhu istaagay dabcan wadna xanuunna ma qabin cudur kalena ma qabin caafimaadkiisana wuu fiicnaa shalay ilaa xalay tobankii habeennimo jaamacadda shaqaalaheeda qaar ka mid bay ismaqleen qaar ardayda ka mid bay ismaqleen oo intaba saakii noo sheegay inuu fiicnaa caafimaadkiisa marka xalay goor ay ahayd saddexdii aroornimo ama aroor hore ayaa ayaa ayaa wadna xanuun kusoo booday markii isbitaalka loola cararayna intaanu isbitaal gaarin ayaa tii ilaahay u timid dabcan waa uun ajastiisii ayaa ku ekayd ma ogiya wax xanuuna oo uu qabay aba lagu ogaa ma jirin marka aad buu caafimaadkiisa u fiicnaa inta aan ka warhayn ugu dambeyntii haddii aad ogaal aad haysaan qoysas uu ka tegay iyo caruur uu ka tegay iyo wax noloshiisii qoyska la xiriira haddii aad nala wadaagi kartaa
reer maalinguur waa qoys weyn oo ballaaran oo dalka iyo dibaddaba si weyn looga yaqaano asagana caruurtiisa ayaa caruur sii dhalay nin nin dhaqan buu ahaa aad iyo aad buu marka qoyskiisana ay u ballaarnaayeen oo dalkii iyo dibaddiisa ay u joogeen qaar kamid a caruurtiisii wayba soo laabteen oo dalkii degeen qaarna dabcan dibadahay weli ku jiraan oo ay kusii maqan yihiin dabcan wuuna soo imaan doonaan hadduu ilaa yiraahdo laakiin sidaas ayay ahayd waa maasanta